bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan duhur wanaagsan qodobadan warkaydan kugu hayna waxaa ka mid ah dhegeystayaal shacabka daanyeera oo ka cabanaya isbitaal la-aan rayla odinga oo hambalyo u diray madaxweynaha dib loo doortay ee dalka congo soomaaliyan waxaad maqli doontaan xildhibaanada cusub ee maamul goboleedka puntland oo la dhaariyey kadibna guddoonkooda kumeel gaarka ah doortay kulan wacan ee duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo waa duhurnimo isniina taariikhdu waa kooda bisha koowaad ee janaayo sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada shacabka ku nool degmada daanyare ee deegaan baarlamaaneedka balambala ayaa ka cabanaya daryeel la-aan dhanka caafimaadka ah biyo aan nadiif ahayn iyo wadaxumo qaar ka mid ah dadka ku nool daanyare oo la hadlay warbaahinta ista ayaa sheegay inay walaac markaasi ka qabaan inuu saameeyo cudurka daacuunka iyagoona dowladda ugu baaqay inay si deg deg ah dhibaatadani u xaliso
bismillaah magacayga waa aadan ibraahin xaaji jeemanka daanyare word balani comity jeeman marka kolley saaka ilaahay baa mahad kale ilaahay baa aaran iyo nimcana siiyey marka sanad cusuban hadda nayuuya baa bilowdaa la yidhi laakiin annaga muslimiin baan nahay maartay sanadkii muslimiinta ma aana gaarin weli dhaxdu noo maraya ilaahay arjada iyo nabada lagu gaarsiiyo balse waa midkii madaniga adduun weyne maarta uu ku heshiiyey ayaa maanta loo dabaaldega ayaa la yidhi dadkii ree daanyare iyo maartay deegaanka maanta ma joogo dad waxaan nahay xanuunsan sababay la xanuunsan yihiin waxaa kamid eh isbitaal daanyare waa isbitaal weyn oo health center ah maaragtay dhakhaatiir badanaa joogi jirtay waa isbitaal maternity qabo maanta waxaa dhacday inuu halkoo kilinika losaas keli uu kusoo haray halkiina inuu xanuunsaday oo gutaaco ku dhacay intuu biyo dhale oo jumbi oo maaragtay ceelal anjooraha laabeen lagu cabay isbitaalkana daawa kuma ay soo dhawaanin asagii marka yaa daaweyni dakhtar kale kuma soo dhawaanin mashilmaas kalkaaliya ma qabo ma qabo umulisa ma qabo marka waxaa isbitaalka maternitida qabay waxaa dhacday intaasoo bilcamood inay wax ka umuliyo intii la waayay ay ku dhinteen so meeshii waxaa ka jira halkoo dakhtara kusoo haray halkii asagaabaa xanuunsaday saaka waa sakaraade dadkii aarankii faraha badnaa nimcadii ilaahay uu keenay maaragtay daxoogaa caqabadeeda iska wadatay dadki waxaa ku kacay cayayaan maaragtay kaneeca dadkii adduunyo lama baryo galo ee dadki waxay cabeen nululki meesha biyo ma jiraano oo biyo la-aan baa ka jirta biyihii togi wuxuu noqday jumbi anjoore eh haddana oo dixiri ka dhashay weli marka ilmihii yaryarka ah wixii intay cabeen baa dadkii oo idil butaaca waxaa darka loo saaraya daaxuun inuu maaragtay ma daaxuun ku noqon doono an wax ilaahay wixii mideehay baa yaallaa qariibu soddon ruux way jiifaan isbitaal isagii dhakhtarkaana wuu garab jiifaa marka bal isbitaal weyn oo ilaa toban toban kun oo kilomitr oo isku yahay balse halkii dhex taagnaa maaragtay in caqabada ay ka imaato kulli waa arrinaana dowladda qaranena waan hoos joognaa sukore iyo sukoosabo maaqayga aan diraayo waxay tahay bal number one daawo in naloo keeno number two dhaqaatiir in naloo keeno nala joogeyna waa la qaaday washa loo kala qaaday ana meel la aadiyey ma garanayno inay bal maaragtay dhakhaatiir naloo keena iyo daawooyin baan rabnaa midda kale caqabada kale ee dadkan hadda ay lasii dhamalaha waa oo mara oo maaragtay magaaladii biyo ma qabto ilaa four kilometers five kilometers webigii tog u jirto ayay biyo u doonanayeen togiina wuxuu noqday unki anjoore oo dadii dunya wixii cabay uu bitaacay maaragtay lagu dhamaan rabo taas waxaa kaloo loo sii dheer jidkii bridgka weynaa wuu naga go-ay oo loo sii gudbaya inta ilaa iskood garbasila ilaa kiina dhankan siilo loo sii gudbaya magaalooyinka annaga waan kala go-onnahay laba bilood saddex bilood iskuma aana gudbin sidley sinfred dadka anagii deegaanka aya iskood iyo inta laga jira iskuma aana gudbin meeshan waxaa ila joogaa nin muse cali oo iskood intuu saddex kiilo sokorna kasoo qaatay waa eighty kilometers dayer iskood maaragtay laba cawo dhexda soo bariyo soo lugeeye ilaa meeshii laba bilood may marin suu bridgeka u go-ay marka qorooyinka ayagana jidkan ku shaqa lahaa iyo dowladii mas-uuliyiintii oo idin way kala aamuseen wax dhaqaaqa waan laanahay marka ini bal arrimahan si deg dega daaqayga waxaa weeye jidkan ini wax deg deg nalooga qabto xatan maaragtay dadkii dunyada biyihii waa lagu dhamaanaya biyihii waxay noqdeen jumbi fatahaadii faraha badnay waxay ka tagtay jumbi khatar eh haddana ceelashi kii maanta la wada caawa tixiri baa ku dhalanay annaga ma garan karna kolley wixii keenay bal waxaas dowladina u imaato oo ibaar cayayaankan kaneecadan iyo mayuukadan xoolihii dad iyo dunyada barigal lama yaqaano bal dadka ayagana xanaanada xoolaha iyo waxaan ku shaqalahayeen inay deg deg eh bal arrimahaas intay ugu imaadaan dadkan waxa ay inuu daacuun yahay iyo baaritaan degdeg in loo sameeyaa rabna qabashada u badan waxaa waaye horta isbitaalkii oo dad aan joogin daawana aan lahayn biyo oon la haynin dib la mari oon la haynin oo hadda meesha biriishka hadda yaan taagnada yaan joognaa oo meel la mari aan lahayn aniga maalin hore sabtiga waxaan jooga meel yidhahdo iskood gaari yaan la xaggaa ka soo raali gaari mid koo yan baa taga meel qolada inti lagu cayiriye lu xagga tagay kii asagana meelo halka ku jabay marka saddex kiilo tagadaa kasoo qaatay meesha magaalada la yidhahdo daanyare dharaarta wiiga abaa wax sakora xagga balamala laga keenaa qasdi kii baa ku jira kii garbutura jira wadanka du-aara noqday wadanka waa lagu soo gudoomay dhaartoo maylkaa lagu kala boosani akaarada dhib baa ka jira kaneeca iyo amni kuma cadaabe biyo xuni biyihii dareer ay qabaan sad hadda biyo lagama weynahay laakiin biyo la cabi kara ma aha dadka cabayna wuu ku xanuunsaday midda kale maadi waa helsinta baa layidhi odaygoo dhakhtar oo wakti joogi jiray baa jooga isagii lagu xanuunsaday farmasiyaha wax looga soo qaadi yaa ku daaweyni yaa feerini wax feerini ma laha ma qaandirayna annaka waa ka alxamdulilah ibrahim cabdi cabdille dhibaatada aan sheenayna maxaa weeye meesha oo isbitaalka oo laga kelkayo mutuqo keli oo dhakhtarka oo iska joo- joogo dhakhtariintii oo ayagana kale oo la ma- maqan oo ayagana meel ay aadeen ma sheegi karna dadkii oo kan ay aradii oo roob fara badan mid fatahaad intuu ku dhacay cayayaankii kaneecadii kasoo dhacay wadankii dadkii baadiyaha kii ka imaaday kii magaalada oo wax dhacay min aan lahayn marka dhibaatooyinkaas ay yaalaan meesha marka dowladda maxaan ka codsanaynaa briijka iyo biyo biyo nadiif sidaan ku helinayn iyo dhaktariin iyo xagga xoolaha xanada xoolaha xoolaha ayagana kaneeco iyo qaniyi aad u cunay marka waxyaalahaasaan ka codsanaynaa dowladda hoose
hogaamiyaha mucaaradka ee dalka raila odinga ayaa falya- fam- waa fariin hambalyo ah u diray felix tshisekedi oo mar labaad loo doortay madaxweynaha waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ee d r c tshisekedi ayaa lagu markaasi dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii dhacday labaatankii bishii disembar ee sanadkii tegay labada kun saddex iyo labaatanka isagoo ku guuleystay ilaa boqolkiiba toddobaatan iyo saddex codadkii la dhiibtay musharaxii ugu dhowaa ee la tartamayey ayaa helay boqolkiiba toban iyo sideed codadkii la tiriyey sida uu sheegay guddiga doorashooyinka ee dalka congo odinga ayaa sheegay inay rumowday rabitaanka shacabka congo kaasi oo kuwaasi oo dib u doortay madaxweynaha dalkaasi congo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka maada koome ayaa sheegtay in garsoorka uu ka go-an yahay inay ilaaliyaan cadaaladda iyo dhammaan xuquuqaadka muwaadiniinta kenyaanka dhambaalkeeda sanadka cusub gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxay ku sheegtay inay faragelin dabcan faragelin cusub la sameeyeen eh, sameeyeen si loo hubiyo in nidaamka cadaaladda dalka uu noqdo mid markaasi la heli karayo hufan oo ka jawaabaya baahiyaha qof kasta oo kenyaana koome ayaa go- ayaa markaasi waxay go-aamisay in garsoorka uu sii wada doono nidaamka cadaaladeed ee ku qotomo cadaalad iyo naxariis waxay sheegtay in tani ay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka nugul iyo kuwa markaasi la haybsooca ee bulshada dhexdeeda kuwaasoo cadaaladda inta badan u arko riyo fog waxay bogaadisay dadaalada garsoorayaasha ah ay ugu jiraan inay kenyaanku ay helaan adeeg cadaaladeed oo hufan hogaamiyaasha diimaha ee ismaamulka kiambu ayaa ka codsaday in dowladda ay sanadka cusub ah ee dabcan qaadin canshuur dheeraada waxay baaqan u direen madaxweynaha dalka william ruto
Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutufikisha mwisho wa mwaka huu. Huyo mwaka umepita, umekuwa mgumu, watu hawana kitu kwa mfuko. Hata sikukuu hii ilikuwa watu wamekula na jia mng'ang'ano, lakini nataka kuomba serikali yetu kwa sababu tumeruka mwaka mwingine, wajaribu kuangalia mambo ya makoti ile imefa- imefinyilia mwa- mwananchi, na wakiangalia mambo itakuwa sawa kwao, lakini wakiendelea na kufinyilia wananchi, mambo itakuwa mabaya kwao.
Tuna matarajio makuu kwa ajili hiyo mwaka ya 2023. Tumekuwa na mashida, tumekuwa na kung'eng'ana sana, lakini Mungu ametusaidia, tumevukisha, ah, tumepata kufika mwisho wa hiyo mwaka na sasa tuko mwaka mwingine, so tuko na matarajio ma, ah, mazuri ya kwamba serikali yetu, ah, se- serikali yetu ah, itatengeneza mambo, itatengeneza uchumi na mambo itakuwa chini, kila ah, Mkenya akaweze kutoshereka akiwa nchi ya Kenya, kwa sababu tunajivunia kuwa wa Kenya.
mwaka wa 2023 kumekuwa na ugumu kwa wale especially wako chini. Kupata chakula imekuwa ni shida, kukula ni shida, watoto kusoma ni shida. Kama wakati huu watoto walikuwa wanaru, wa, kama wakati huu watoto wanarudi shule tunaona ugumu sana, sababu hata watu wengi hawajui watarudisha watoto shule aje, lakini tuko na hofia ya kwamba serikali ikikubali kuweka mikakati ile inafaa, tunaweza kuwa na ubadili, ubadilishaji wa mambo na ya kwamba tutakuwa tukipata nafasi ya kujiweka, kujihudumu kibiashara, hata manyumbani kwetu.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa goor sii horreysay la dhaariyey kadib munaasabad ka dhacday magaalada garoowe dhaarinta ayaa ka qabsoontay xarunta golaha wakiilada ee puntland iyadoo si weyn loo adkeynayay ammaanka waxaana xarunta la dhigay ciidamo badan xildhibaanada cusub ah oo saakay un la shaaciyey ayaa haatan kulankoodii ugu horreeyey yeeshay waxayna doorteen guddoomiye kumeel gaara waxaana loo doortay xasan cabdalla xasan oo ah ninka ugu da-da weyn ee baarlamaanka cusub ee puntland kaasi oo horey usoo noqday duqii magaalada ah boosaaso ee gobolka bari arrintaa ayaa kusoo aadaysay iyadoo weli doodo xoogan ay ka taagan yihiin liiska xildhibaanada cusub ee ka kooban lixdan iyo lixda mudane waxaana ku jira toban iyo toddoba ka imaanaya deegaanada s c khatuma oo dhowaan dabcan garaadadoodu ay sheegeen in maamulka puntland ay noqon doonaan laba maamul oo darisa dhanka kale gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka isxaaq axmed xasan oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa ka hor yimid liiska la shaaciyay ee xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi gudoomiye isxaaq wuxuu sheegay in liiskaasi ay soo gudbisay madaxtooyada xubnaha ku qoran ah aysan soo marin habraacii saxda ahaa ee doorashada sida hadalka markaasi uu u dhigay si kastaba tallaabadan ah ayaa kusii daray dabcan kasii darayso muranka haatan ka taagan doorashada puntland maadaama ay dhankoodu horay tallaabadani ee dabcan ah u diideen dhankooda mucaaradka oo iyagana markaasi kasoo horjeestay oo sheegay in markaasi xildhibaanada la shaaciyey aynan aqoonsaneyn musharaxiinta madaxweyneyaasha dabcan waa musharaxiinta madaxweynaha puntland ayaa si adag uga hor yimid iyana liiska xildhibaanada baarlamaanka oo ay soo gudbiyeen ama markaasi dabcan uu dhowaan ka hor yimid gudoomiyaha guddiga xalinta iyo qalaaf xalinta iyo sidoo kale ansixinta ee xubnaha baarlamaanka bayaan ay soo saareen musharaxiinta ayaa waxay ku sheegeen in liiskan uu yahay liis been abuur ah oo uu jeebkiisa kala soo baxay madaxweyne deni waxay sheegeen inaynan haysan wax sharciyada sida horey uu u sheegay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo isna markaasi sheegay in madaxtooyada dhankeeda uu ka yimid liiskani musharaxiintu waxay mar kale madaxweyne deni uga digeen in puntland uu horseedo burbur iyo xasilooni daro siyaasadeed islamarkaasina waxay sheegeen inuu isaga qaadi doono mas-uuliyadda ka dhalata bob ay sheegeen in xildhibaanada lagu wado bayaan musharaxiinta ama bayaanka musharaxiinta ayaa yimi iyadoo si rasmi ah loo dhaariyey ku dhowaad lixdan ka mid ah xildhibaanada puntland kaasi oo guddoomiye kumeel gaar ah ay u doorteen xildhibaan xasan cabdalla xasan oo ugu daaweyn baarlamaankan dhanka kale ciidamo taabacsan musharaxiinta ayaa xirtay qeybo ka mid ah magaalada garoowe iyadoo laga cabsi qabo inuu dagaal dhaco haddii aanan xal deg deg ah laga gaarin khilaafka haatan taagan sidoo kale ciidamo ku sugan gobolka sool oo ka amar qaadanayay musharaxiinta ayaa xogtooda la helay waxayna markaasi sheegeen inay kasoo baxeen jiidaha dagaalka ee gobolka sool waxaana la sheegay inay ciidankaasi iyana kusoo wajahan yihiin magaalada garoowe ee casimadda maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa la sheegay inay saakay gacanta ku dhigeen laba xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab howlgalka lagu soo qabtay labada nin ee ka tirsan kooxda ayaa markaasi ka dhacay aagga deegaanka ee gabdhoole oo markaasi bari ka xiga dabcan caad waxayna xilligii la qabanayey la sheegay inay aasiyeen minooyin sida warbaahinta u sheegay xogayaha maamulka degmada xarar dheer maslax macalin cilmi ciidanka xooga dalka iyo kuwa deegaanka iyo howlgallo markaasi ka wada koonfurta gobolka mudug waxaana la sheegay inay deegaano dhowr ah ka qabsadeen kooxda iyadoo ay isasoo tarayaan dabcan markaasi kooxda al-shabaab dhankooda ee dabcan dagaalada amaba mararka qaar minooyinka dhulka ay ku aasayaan wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya faarax cabdikhaadir ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada ay diyaar u tahay in la dhiso goobihii waxbarashada ee dalka soomaaliyeed waxaana markaasi uu sheegay inay ugu horeyneyso gobolka banaadir balse waxaa markaasi dabcan uu sheegay in dhankeeda wasaaraddu ay bixin doonto wixii dadaala ee arrintani kaga aadan
laba arrimood aan halkan ka sheego midda koowaad waa arrinta ku saabsan muwaadinnimada saxda ah waa qofka bixiya canshuurta in canshuurta la bixiyo dowladnimada meesha ay ka bilaabato waay macnaha dayncafisku macnaha dayncafisku waxaa weeye deeq bixiyo uma baahnid ee adiga canshuurtaada bixi si aad dalkaaga u dhisato dadkaada wax ugu qabato qofka doonaya markiinu canshuurta la fakado oo uu musuq maasuqo oo uu isdaba mariyo ama si xun uu isticmaalo culammadii waa joogtaa marka hore waa xaaraan waa lagu naargelayaa marka labaadna waa dadnimo xumo waxa aan ka cabanayno oo dhan iyo mashaakilka aan sheeganayno oo dhan ma aha mashaakil deeqbixiyaal ay xallin karaan waa mashaakil dadka soomaaliyeed ee muwaadinka ah ma aha ganacsadaha keliya muwaadin kastaa lagu leeyahay inuu canshuur bixiyo marka canshuurta la bixiyo ayay suuro gelaysaa in khidmada muwaadinka uu u baahan yahay loo qabto marna ha rajaysanin inaad khidmad saxa heshid jid fiican isii iskuul fiican isii isbitaal fiican isii ammaan fiican isii canshuurna ma bixinaayo meel ay adduunyada ka jirto ma jirto waxaan rajaynaya inaan dhammaanteen u wada istaagno oo ay shaqo noo noqoto si allaale iyo sidii ay suura ku suurageli lahayd in qof kastoo soomaali ah uu isweydiiyo oo uu dareemo haddaanu canshuurtu bixinin inay muwaadinnimadiisa sax ahayd midda labaad guddoomiye oo aan doonaya inaan caawa halkan ka adkeeyo waxaa weeye arrinta ku saabsan mustaqbalkeenna mustaqbalkeenna waa waxbarashada haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare madaxweynaha ayaa amar nagu siiyey xukuumadda ayaa ansixisay in labaatan kun oo macallin la qoro muddada xukuumaddan ay joogto hadda waxaan maraynaa lix kun sanadkan gudihiisana afar kunoo kaleaan ku kordhinaynaa haddii ilaaha yidhaahdo laakiin waxay u baahan yihiin oo meesha ugu muhiimsana goobihii waxbarashada iyo dhulkeedii iyo dugsiyadii weli qaarkood waxaa loo isticmaalaa hooy ama dad barakacayaala ama dad dana gaar aha loo isticmaalaa qaarkoodna shakhsiyaadaa isticmaala guddoomiyo waxaan kaa rabnaa dhulka waa mustaqbalkeenna waxbarashada waa mustaqbalkeenna inaan marna haba yaraatay laga gorgortamin waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo in wasaaradda waxbarashadu ay diyaar u tahay oo ay diyaarisay kharashkii dib loogu dhisi lahaa dhammaan dugsiyada oo dhan gobolka banaadir aan ugu horreeya laakiin waa la haystaa iyo qolaa deggan oo laga fujin waayey iyo soddon sanay joogeena meel la geeye ma laha iyo oday hebel xaggee laga galaa iyo dadkiisiyaa nagu soo kacaa iyo sheekada in la iska iloobo marka aad iyo aad guddoomiye u mahadsan tahay sanadka laba kun labaatan iyo afar annaga haddaan nahay dowladaha afrika waxa aan u naqaanaa inuu yahay sanadkii waxbarashada haddaanu nahay soomaaliyana waxaan u naqaanaa inuu yahay sanadkii waxbarashada gobolka banaadirna waxaan rabnaa inuu u noqdo sanadkii waxbarashada aad iyo aad u mahadsantihiin
kulan lagu wadayay in maanta oo isniina ah ay yeeshaan ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa u baaqday kooram la-aan sida uu shaaciyey guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan ee maxamed nuur madoobe oo markaasi sheegay in tani ay ceyb tahay sidoo kalena kooramka sida dabcan kulankii maanta ee xildhibaanada qabsan lahaayeen uu sidaasi ku baaqday sidoo kalena uu shaaciyey in isniinta dambe ay xildhibaanadu yeelan doonaan kulankoodan oo maanta looga hadli lahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka xeerka shaqada soomaaliyeed akhrinta koowaad ee hindis sharciyeedka ilaalinta iyo taakulaynta barakacyaasha iyo sidoo kale in la qaybin lahaa warbixinta akhrinta labaad ee xisaab xirka miisaaniyadda sanadkii labadakuniyolabaataniyolabadii hindis sharciyeedka dib weegista sharciga la dagaalanka burcadbadeeda iyo ka hortegidda afduubka ee sharci darrada guddoomiyaha oo arrinkani shaaca ka qaaday ayaa hadaladiisa sida tan odhi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللي معنا شرفتنا وسلامتهم اللي معنا مد وندمع علينا واجبتينا كودتان إيه لكن ولا يال وحا u baahday la isweydiyo ee inaan 270 shan xildhibaan aan ka weyno 140 xildhibaan runtii baarlamaankeena ceeb ay ku tahay aadan ugu xumahay ee kalfadhiga hadduu xor leeyahay kalfadhigan afaraad waxaanu nooga baahanaa shuruuc muhiim ah dalkeenu u baahan yahay inaan ansixino ayaa nooga baahanaa marka xildhibaanada maqan dhowr jeer arrintaas waan ka hadalnay qaab oo waxaa jiray xildhibaanada imaan waayo yacni sharcigana faraayo inaan maaragtay yani bel kasta dhammaadkeed xildhibaanada imaan waayey in diiwaangelin la sameeyo wax badana heerka noo ogol yahay runtii aadan u ixtiraameyn xildhibaanada laakiin haddii shaqadii saas noqoto aaday maaragtay foorxum u tahay marka idinkoo aada u mahadsan xildhibaanada fadhiga waad mahadsan tihiin xildhibaanada maqan waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa oo aan ku adkaynayaa inay shaqadooda iyo waajibaadkooda gutaan soo xaadiraan ummaddii shalay maaragtay dooratay oo ayagana kitaabka ilaahay ugu dhaarteen inay u shaqaynahayn inay waajibaadkooda inay fursadaan oo maaragtay soo xaadiraan baan ujeedinaynaa markaa sidaa daraaddeed maadaama koromkii la waayey adduunyada hataa meelaha qaarkood waxaa jira baarlamaanka haddii sharciga maalintii la furahayna quorum aa lagu shaqeeyaa maalintii codka la qaadahayna quorumkan la sugaa laakiin adduunyada waxaa jirtaa baarlamaanada qaar waxaa jira in haddii ilaa konton may xildhibaan oo kale soo fadhiistaan dooda sii socon karta hataa waa jirtaa hadda kahor markaan arnay dadkeen maraan soo jeedinay dadku waa ka shakeen waxay yidhahdeen maya dadka haddii saas la yidhaahdo waa fududaysanaayna ayadoo quorum dhammaynin marna yaan la furin taasaa noo qoran iyo dastuuri noo ah heer hoosadkeena ku cad marka sidaa daraaddeed anigoo quorum helin shirki lama furi karo sidaa daraaddeed markii shirki maanta wuxuu u baaqiday quorum la-aan ayadoo aan dareensanahay in magaaladan xildhibaanada ay joogaan taas aniga ceeb nagu tahay sidaa daraaddeed quorumka shirkeena maanta waa inoo xirin yahay waa inoo maaragtay isniinta haddii ilaah yidhaahdo aadaad u mahadsantihiin asalaamu calaykum
dalka jabaan ayaa soo saaray digniino ka dhan ah masiibada tusanami iyadoo dadka ugu baaqday inay ka guuraan meelaha xeebaha kadib markii ay dhow lurgriir oo xoog la ku dhufteen xeebaha galbeed ee dalkaasi wakaalada saadaasha hawada ee jabaan ayaa sheegtay in dhulgariirka ka dhaca xeebaha ee markaasi iyo sidoo kale maamul goboleedyada u dhowba uu cabirkiisu yahay toddoba dhibic lix dhanka gobol markaasi kuuriyada koonfureed ku yaala ayaa oga digay dadka degan inay taxadaraan oo ay u guuraan dhulalka uu joogoodu sareeyo waaxii saadaasha hawada ee kuuriyada koonfureed ayaa iyana sheegay in markaasi muujada tusanami oo markaasi dhirirkeedu dhan yahay afartan iyo shan sentimitir ay gaartay xeebta bari ee magaalada muuqo ee gobolka ee dabcan gobol markaasi ka tirsan kuuriyada koonfureed qodobkaas dibadeed ugu dambeeyay warkii duurood kala socoteen idaacadda stafm codka gobolka waqooyi bari anigo xamdi gureeden akhrinayay cabdulaahi axmed taajir ku codka ayaa inoo soo saaray subakadna inoo farsameynayey